baandure iyo mar kale waad mahadsan tahay arrinta ku saabsan xasan maxamed cabdi xasan fanax hordooga al-shabaab ugus ka tirsan in la qabtay waa arrin saxa xalay ayaa la qabtay waxaana lagu qabtay degmada kaxda ee gobolka banaadir ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed qeybta sida gaarka u tababaran ee inta badan dee shaqooyinka noocaasa qabta ayaana qabtay oo gacantooda ku dhigay waa gartay gacanta dawladda ayuuna ku jiraa xasan farax waxaa la soconaa ninkani in uu ku jiray niman la doondoonayay oo xataa madaxiisa lacag la duldhigay marka see ugu suurto gashay ciidamada amniga in ay soo qabtaan ilaalise ma joogin miyaa guriga iyo meesha lagu qabtay lacagta la duldhigay ee dawladda soomaaliyeed duldhigtana waxay ahayd shan kun oo dollar in ciddii soo sheegta ama soo qabata ay leedahay lacagtaasi abaalmarin ahaan u helayso ka shaqaynta shacabka gobolka banaadir degan oo fariinta keenay oo xogta la wadaagay hay-adda nisa ayayna arrinkaasi adeer ku suurto galeen marka waa guul oo dhanka ammaanka ah loo qaaday waa guul dhanka sirdoonka loo qaaday waa guul ay nisa qaaday maadaama ay ninkii labaad oo lacagi dul saaran tahayna adeer ay soo qabanayso ka gobol ahaanna maadaama aan nahay dadkii keenay inuu meesha guri hebel la yidhaahdo ee numberka noocaasa leh oo ku jira xasan fanax shacabkii keenayna aad iyo aad bay umahadsan yihiin ka gobol ahaanna aad baan usoo dhaweynayna waxaan kaa dhadhansanayaa in ciidamada sirdoonka ay usii mareen qabashada ninkaani dad oo warkiisa laga helay marka dawladdu lacagta ma bixinaysaa dadkaas ma siinaysaa dawladdu way bixinaysaa ballantay qaadayna haddaan duray dawladdu kama baxdo intii kan ka horeysana way bixinaysay kanna way bixinaysaa inta maqan ee madaxooda lacaguhu dul saaran yihiinna dawladdu ciddii keenta ama meel ku soo sheegta ama raadkooda keenta na dawladdu way siinaysaa diyaar bayna u tahay inay dawladdu dhiirigelin u samayso dadka xogahaasi nala wadaagaya waana rabnaa inay xogtaas nala wadaagaan wayna ka go-an tahay xaqiiqatan in dadka si qarsoodiya loo dhiirigeliyo siday ugu dhiiradaan inay cadowga dabar jaraan oy cadowga cirib tiraan marka dawladda daanduray way ka go-an tahay inay abaalmarin buuxda siido oo weliba intii la sheegay ka badan ciddii cadowga ummadda soomaaliyeed ee halaagaya ee dilaya ee qarxinaya ee waxa weeye aan aan hooyo umulag dhaafaynin ee aan gabar yar dhaafaynin ee aan aabba siddeetan jira dhaafaynin ee aan shacab maqaayad ka cuntaynaya dhaafaynin cadowga noocaasa ciddii xogtooda keenta waxaan ku faraxsanahay kuna kalsoonahay inay dawladdu abaalmarinteeda bixinayso ninkani lasoo qabtay guriga laga soo qabtay ciidamada wax raada oo ugu tagaan ma jiraa oo lagu xiriirin karaayo ninkaasi islamarkaasina maxkamad lagu soo taagi karo oo markhaatiya maya ninka nin la yaqaan weeyaan nin lacagu dul saarneed weeyaan nin la daba joogay weeyaan nin la raadinayay weeyaan marka oo xogtiisa la hayay deetana inta guriga la tegay gacanta laga soo qabtay xabsiga hay-adda nisa ayuu ku jiraa oo dawladda soomaaliya ay leedahay cadaalad suga weeyaan iyo in waajibkiisa la marsiiyo biidnillahi alkariimna wax hadda oon asaga ahayn oo lasoo qabtayna ma jiraan wixii asaga haraadigiisa ahaa ee la joogay ama la shaqaynayay ama ku fikirka ahayna waxa weeye waa la daba joogaa waana lasoo qaban doonaa haddii ilahay